marka adi hortaa ma fanaan baa kaaga horreeyay mise aduunbu intuu sameeyo kuu dhiibay anigun baa qaaday hooyo haye muxuu kula soo doontee aniga wax alla wax la iiga horreeyey ha oo habeenka caawa aan ku idhaahda waan qaaday ma jiraan ma jiraan marka abwaanku markuu kuu dhiibayey muxuu adiga kuula soo doontay ilaa abwaalka waxa fanaaniintu way ii badan dhibay, yihiin anigu isagu imuu dhibin isagu hargeysuu joogay waa garta kolkaa nin gujis la odhan jiray waa garta ayaa ii dhiibay oo yidhi maandaaq tani loo dhaafi maayo haa dabeetana alla raxmaysna wuu dhinta abwaanka kuu dhiibay ama abwaanka kale laxanka saaray marna ma ka sheekaysateen waxa ay heestu ka- sida tooska uga hadlaysay ma anigoon guweynayn haa ma ogta inaad iga gardaran tahay haa anigoon ma anigoon kaba waraysanin haa ayuu dhinta waa garta cidba dabeetana ma weydiino waxbaba hooyo maan waraysan laakiin markaad adigu qaadayso heesta haa waxaa lagu moodaa heesta inaad adiguba samaysay codka iyo muuqaalka iswata iyo iyo qaabkaad u waxaa weeye qaadayso inuu waxay yidhaahdaan mataqaanaa ha niman heesa ay samaysteen ha ayuunbay odhanayaan heblaayo nin bay ula jeediyeen naag bay ula jeeday been weeyaan waxaasoo dhan maqlin weligaaye nin baa samaysanaya isaga dhibaato haysata ama ha noqoto ama wuxuu ula jeeda ha noqoto ha laakiin waxa weeyaan ninka samaystay in laga xaqiro la yidhaahdo waxaasaan ula jeeday maaha aye nimankan iyagaa mu-alifiin ah haddaan dee mu-alifiintu jir- jirinna maanaan heesneen marka adigu mararka qaar heesaha aad qaadi jirto oo kale markay heesaha qaar ku soo maraan iyo duruufaha ad ku jirta markaad fiiriso ma istira alla leh tan inaad adigu samaysay ba ahayd mararka qaar ma istiri Ha- maxaan u odhan waaye hooyo markaan qaadayba soo ma jecel aye taroo waa kale inay isaameynaysun baan moodaa taroo kale xaggay kugu jirtay diiwaankay kugu jirtay diiwaanka heesahaaga
aniga un kayankaga gadihiisa kala baran anoo jooga gurigii kahada hooyadii hadaa ila soo galay jacaligii markaan kaa ku dhulumay samiyi xataa qoysi nabadii og tahay inaad idadartahay hadaa ila soo galay jacaylkii
waxa weeyaan ilaahay baan ku dhaartee duwaanada ugu horreeyay ku jirtaa waa garta iyada iyo iyo iyo iyo garashada habboon iyo maxay ahayd n n majinba majaanba iyo garashada habboon waxaa le sooraan jibin waxaa le sooraan allahayow jan iyo naar bal qadar bal qadar ku dhufa maandeeqe majinba majanba mise jahaa waareerbay arrintaydi joogta sawkaan jariyan waday dhankalow janjeersaday allahayow janiyo naar cadow kala jaheeye aniga jooga iga maqan qalbiga igulana jiro unjabiyo maamuus tirabadag laasa maray isagana jacaylkuba u leeyahay daadalasideen sidaan ugu jaheeya waaw waaw intaa intaasoo codkaaga tooskaa nagaga filan laakiin maandaaqay kolley dadku malaha een, warkaagana kuma seegane dadku markay malaha ku dhagaystaan Hee cajala- hooyo.
cajaladihii dambaad soo duubtay iyo kuwaagii hore waxbay kuu sheegaan laakiin bal adigu isku dhegayso bal gartooda qaad tii horena waa tan
dhankaalow janjeedhsaday allahayow jamiyunar adu kala jahiye aniga joogayga maqan qalbigayilana allahayow jamiyunar adu kala jahiye aniga joogayga maqan qalbigayilana
isla maandeeqdii un maaha waa isku mid hooyo isku maandeeqdii soo maaha haa hooyo maasha allah baan ku le codkaagu codkaagu weli waa sidiisii buu u degan yahay Isimka uu naa, waa beerqaad u isimka leeyahay dee codkiina waan daayo iminka sagaal sannadood maad haysiin ma heesin laakiin heestan jibin markaad fiiriso Mm.
iyadan ayaa sameeyaa tiri waa xale sooraan cabdilaahi diiriye cali haya sooraan haya iyadana qisadeeda wax ma lagaaga sheegay isagana isagana samaystay isagunbaa iska samaystay haa maandeeqay ku dhufan baa lagu yidhi haahe Haye, markaad- ujeedduu lahaayoo xaas u jeclaa naag u jeclaa ha oo carruure u dhashay ha ayuu ula jeeday aad buu u jeclaa haa wuxuu waa garta marka wuxuu ku yidhi maandeeqay baltani waa haahe waa adiga uun haa marka adigu ma istiri heestani een, Dee, soo- qof walba way saamaynaysaa hooyo sawraanoo isaga harba tiri oo maandeeq u daa maya Eh.
isagaaba iga kululaa ay haye is- isaga aad ugu isagaa baana labadayada kululaa oo waa garta dee dabeetana maxaan maxaan u- maxaan uga qaadi waan waxaan waan u qaaday un waaw aad iyo aad aad iyo aad markaad heesta u qaadda kadib haa sawraan war ma kugu soo celiyey dee muxuu igu soo celin waayay goor walba soo maanaan wada joogin haye heesta qaabkii baan u rabaad u qaaday iyo qaabkaan rabe Aahe, allailah umaad aahe.
qaadin war ma kaaga soo celiyey maaragtay markay hooyo midhaha sameeyaan ee laxmada ay inamadu sameeyaan qofka sida wanaagsan u qaada way ku ammaanaan annaguna midhaha wanaagsanee ninku sameeyo waanu ku istireexnay maaragtay midhaha iyo codku hadday selaan ha qofkuna wuu cod wanaagsanaanaya aad baad ugu istiraxda marka adigu aad iyo aad ma waaban ku raaxaysanaynaa markaanu ku heesayno ha aad iyo aad baanu ugu raaxaysanaa
sidee ruug jirtaada ama jirta weliyaga ee joogta weligee sokonjabadka iga sidee ruug jirtaada ama jirta webiyaga ee joogta weligee sokonjabadka iga gala jisahayga eebba jannadiisa waa kelmadaan ugu jeclay waa heesahaagoo dhan baa waa kelmadan hooyo ugu jeclay jisahayga eebbaa jannadiisa iga sinna waxay tahay jawaabtaydu inaan kaba jalbeertaa hadduu jabiyey wacadkiiba waaw aad baad hooyo qof aad aad baad ugu raaxaysata heesta haa wallaahi bilaahi
marka fanaankii sawraan ma ku yidhi een, maandeeqay ishcalaa ishcalaa ma ku yidhi heestiisaan rabaad u qaadda way yidhaahdaan hooyo dee qofka midhahooda u hagaajiyaa ha oo maaragtay dee aan ka calalinin oo siday rabeen ugu yeera way may aad bay u- ayay ayay ayay u taxgeliyaan laakiin midhaha lagu sameeyo haddaad hagaag u qaadi weydo ha dee ninkii sameeyena waa tacab khasaare waa sidaas waa sidaas ma waxaan jira dadka laba jirtaaqa jirjiiruul siduu yahay hadbaa jeega kuu dhiga ee arganaga dadka labaa jagaaqa jirjiiruul siduu yahay hadbaa jeega kuu dhiga ee arganaga jirin iyo waxaana jadaba jaliilkan ka magan garay iyo waxaana jadaba jaliilkan